gudoomiyaha maxkamadda dhacfaanka gobolka shabeellaha dhexe beelaal cabdi cabdulqaadir oo booqday degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa kormeero ku sameeyey xarunta garsoorka ee degmada iyo guud ahaan goobo dacwooyin ay ka taagnaayeen oo ay ka furnaayeen galal dacweedka muwaadiniin soomaaliyeed oo ku nool degmada balcad kuwaasoo isku hayay kala lahaanshaha dhuldeegaan iyo dhulbereed gudoomiyaha maxkamadda dhacfaanka gobolka shabeellaha dhexe ayaa ka hadlay amuuraha isqabqabsiga ee ku aadan dhulka ku yaala degmada balcad waxa uuna go-aanka dambees ah uu ka soo saaray ishabqabsi ku aadanaa dhul deegaan oo ay muwaadiniin degmada balcad ku nool ay isku hayeen bilaal cabdulqaadir oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa yiri sidan garsoorka gobolka shabeellada dhexe iyo guud ahaan garsoorka hirshabeelle gudoomiyaha maxkamadda degmada balcad oo runtii soo dhoweyn diiran noogu sameeyey xarunta maxkamadda degmada runtii sanadkan waa sanadkii labaad ayaa u bilaabanaya garsoorka hirshabeelle waxawaaye anigoo anaga taas ka duulayno ayaan ugu talagalnay inaan maaragtay tagno goobihii maxkamadaha ay ku shaqaynayeen si aan maaragtay howlkudhiga sanadkan iyo sidoo kaleente ujeedooyinka uu leeyahay garsoorka sanadkan aan u hirgelino aana ku dabaqno dabcan garsoorku hadeertaan waa mid maaragtay kasoo koreeya dibudhiska wuxuuna ka qayb qaadanayaa adeegyada cadaaladeed ee ay bixinayaan hay-ada cadaalad sidaas darteeda waxaan maaragtay bogaadinayaa shaqada adag ee hayaan garsoorka sidoo kaleente kormeerkan waxaa ku saabsanaa inaan sidoo kale kormeer ku sameyno saldhigga oo xabsiyadii aan booqano oo aan fiirino dadka ku xirnaay muddadan bilka aheyd ee garsoorku qeybo ka mida ay fasaxnaayeen sidii maaragtay iyagana ay lala tacaamula iyo sida maaragtay saldhiggaas uu shaqeeyo iyo sidoo kale xabsiga dadka ku jira tiradooda inaan ogaano sidaas darteedna waa shaqo fiican oo aad u wanaagsan ayay garsoorkaas hayeen waxaa sidoo kaleente aan ugu talagalnay maanta dacwadaha dhulalka laysku haysto sidoo kale maxkamadda dhacfaanka yaalo inaan iyaduna aan tagno goobihii maaragta dhulalka laysku haystay si bulshada mar walbo ee wada dhalatay ee walaalaha ah ay maaragtay cadaaladda u dareemaan ayna u fududeeto cadaaladda helideeda ayaan maaragta u sameynay kormeerkan hadeertaanna waxaan joognay qayb ka mid ah dacwadaha dhululka laysku haysto ee dadka walaalaha ee dhaxaltooyo ama aadaan ama si kala aadaan waxaan rajaynaynaa insha allah in maaragta bulshadu ay reer hirshabeelle gaar ahaan inay dareemaan cadaalad garsoorkuna ay usoo cadaalad doontaan diyaarna oo loo yahay mar walba in loo sameeyo cadaalad loona adeego si daafuran insha allah hadduu ilaahay maada isbedel ballaaran ayaa lagu sameeyey hanaanka dhismaha iyo shaqada garsoorka gobolka shabeellaha dhexe iyo guud ahaan kan hirshabeelle